maayarka gabiley ayaa deegaanka boodhalay ka dhagax dhigay dhismaha xarunta hooyada iyo dhallaanka munaasabadda dhagaxdhigga waxaa ku sugnaa xildhibaanada golaha deegaanka maamulka gabiley iyo dhakhaatiir maayarka degmada gabiley cabdirashiid faarax hiibe ayaa ka waramaya ahmiyadda hmchka loo hirgeliyey dadka deegaanka boodhalay maalintii mashruucaasina soo gaadhay waan xusuustay afarta saddexdaa xildhibaaniyo annagaa wada fadhinay saddexdeediiba waxaanu si ku mid oo isla garannay laga dhiso xarunta caafimaadka waanan isu waafaqinay ilaahay fadligiisa waxaan jeclahay mashruucaasi markuu inoo fulo inaan annaguna damaanad qaadi doonno shaqaalaheeda iyo wadideeda se u socon lahayd iyo leyrhkeeda iyo daryeelkeedaba insha allahu tacaala qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey hmchka aada iyo aad bay ugu baahnayd meeshuna waxay u jirtay dhistanis weyn annagu aad baan u bogaadinaynaa waanan soo dhoweynaynaa waana waxqabad wanaagsan aadna waan ugu faraxsannahay waxa weeye waxqabadkii koowaad waxa weeye dowladdaa cusubi qabatay waa hormuudka waa bilo weeyaan insha allahu haddii ilaaha yidhaahdo waxyaalo kaloo ka fara badanna waynu sugaynaa waxa weye waan u ducaynaynaa ilaahay khayr ha siiyo waxaan leenahay cid kasta oo ka soo shaqaysay waxa weeyaan waan u mahadcelinaynaa aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa waan u baahannahay waan u dhibanayn waan u dhib qabnaa yaa maasha allah maasha allah baan leenahay maanta waxaa aanu dhagax dhigaynaa m c h dhammaystiran waxaana mahaddaa iskale oo aanu aad ugu hambalyeynaynaa oonu soo dhoweynaynaa guddoomiyaha golaha degaanka xildhibaanada oo uu hormood ka yahay axmed weli waxaan leeyahay oonu aad u soo dhoweynaynaa in badan waxaanu raadinaynay m c h dhammaystiran waayo gebile waxay noo jirtaa shan iyo toban kilomitir aad iyo aad baanu ugu baahnayn dumarka halkan laga qaadaa dhexday ku sii dhiigbaxayeen marka waa guddoomiyihii koowaad ee eega baahida taalle boodley si kastaba xarunta hooyada iyo dhallaanka ee laga dhagax dhigay deegaanka boodhalay ee hoostaga degmada gabiley ayaa dabooli doona baahida caafimaad ee haweenka iyo carruurta deegaanka